waxaan u abuurnay casharadan saddex hadaf ugu horrayn waxaannu rabnaa isticmaalayaasha inay bartaan sida waayo aragnimada maalin kasta u saamayso kobaca ilmaha marka labaad waxaannu sharxi doonnaa fikradaha muhiimka ah ee isticmaalayaashu ay ku biirin karaan shaqadooda carruurta iyo qoysaska marka saddexaad waxaannu rajaynaynaa inaannu bilowno wadahadal ku saabsan sida loo horumarin lahaa macaamiladda lala leeyahay carruurta yaryar waxaannu filaynaa casharadan inay noqdaan dheeraad laakiin ayna gelin booska tababarka kobaca ilmaha ee kale